فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada aan caawa idinkugu hayno haddii allaha awoodda leh ogolaadana waxaa ka mid a kolonyo gaadiid ah oo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka oo lagu beegsaday magaalada muqdisho walaayada shabeellada hoose oo waxgaradka beesha ciroole u qabatay dooro muhiim ah ayax dhibaato ba-an ku haya gobollada waqooyi galbeed ama somalilan faahfaahin ka soo baxaysa kacdoonna ka bilowday waddanka etoobiya qaybtii ugu dambaysay warbixintii tixaanaha ahayd ee aniil iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilownay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu beegsaday kolonyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo dhacdadan kacdoonnadii ka socday etoobiya iyo wararkii ugu dambeeyey ee korona waxaa la socday waryahan cabdifataax maxamed qaasim waa tahay ee haashim haddaan ku bilowno magaalada muqdisho waxaa maanta gaar ahaan gelinkii dambe ka dhacay qarax weyn kaasoo lala beegsaday kolonyo gelbinaysay madaxweynaha dowladda federaalka ah kolonyadan oo ka soo baxday madaxtooyada ayaa waxa ay qaraxan lagula beegsaday isgoyska calikamiin sida xogta aanu ku heleyno qaraxa waxa uu ahaa mid aada u xoogan waxaana mar qura cirka isku sharaaray qiiq iyo uuro iyadoo goobta ay isku geedaameen ciidamo shisheeye iyo qaar ka mida kuwa dowladda federaalka ah ilaa iyo haddana kama aanan helin xog rasmi ah oo ku aadan inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay qaraxan muddo waxaa hakaday ee socdaalkii madaxweynaha dowladda federaalka ah iyadoo ciidamada shisheeye ay ku wargeliyeen inay baaritaano ku sameynayaan wadada gaar ahaan jihooyinka uu ka marayo sidaa ayaana waxa uu ku tegay ee isbartiibada staadium muqdisho ee madaxweynaha waxaa loo xiray wadada ka soo baxda madaxtooyada islamarkaana soo gaarta ee staadium muqdisho wadada dheer ee laamiga ah ee soo marta mey dalbile isgoyska florensa ama xararyaale xamar bile isgoyska calikamiin ilaa isbartiibada ma jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo ka socday waqhtiyada qaarna ciidamada waxay furayeen rasaas saasoo ay tahayna qarax ayaa lala beegsaday kolonyadii madaxweynaha dadka qaar waxay leeyihiin ee socdaalkan wuxuu u muuqdaa mid uu madaxweynaha dowladda federaalka ah kaga jawaabayey xildhibaano iyo siyaasiyiin kala duwan oo ku eedeynayey inuu dhagxaan isku ooday oo uu dhaafi kari layahay madaxtooyada laakiin meesha maanta lagu beegsaday qudheeda waxay ka mid tahay degmada ay madaxtooyada qayb kaga taallo ee wardhiigley marka madaxweynaha dowladda federaalka ah waxa uu gudaha u galay isbartiibada sawiro laga soo qaaday waxay muujinayaan inay ahayd meel cidlo ah waxaa la socday xoogaa xildhibaano ah waxaana uu meesha kaga dhawaaqay in hadda kadib ay furan tahay muddo shan daqiiqo ah ayaa waxaa ee kubad isku baasay isaga iyo khadiijo maxamed deeriye oo ah wasiirka dheesha ama ciyaaraha haddaan halkaa uga gudubno dhacdadaas gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay weeraro maanta barqadii guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay beegsadeen ciidamo ka mida kuwa burundi oo marayay deegaanka buurane oo u dhow mahadaay ciidankan lugta ahaa ayaa waxaa qaraxaasi ka soo gaaray khasaare kala duwan walow ee dadkii goobta ka agdhowaa ay inoo sheegeen inay indhahooda ku arkeen hal askari oo lasii qaadayo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen askarta maamulka hirshabeelle ee magaalada beledweyn weerarkaas oo ahaa mid toos ah ayaa in muddo ah soconayay ciidamadaasina ma jirin wax hiil ah oo ay ka heleen ciidamada jabuuti dhacdadaas kama helin faahfaahin intaasi dhaafsiisan waxayse ku su-aaday iyadoo habeen hore ee weerar madaafiic ah lagu qaaday xerada ay beledweyne ka degan yihiin ciidamada jabuutiyaanka intaa kadib waxaan usoo daadegaynaa dalka itoobiya waxaa dib uga bilowday kacdoonno tan iyo habeenkii xalay dad aad iyo aad u badan ayaa isugu soo baxay magaalada adhis ababa ee wadanka itoobiya gaar ahaan qowmiyadda oromada waxay u badnaayeen kuwa ee qowmiyadaasi kasoo jeeda ee degan magaalada adis ababa iyadoo in kale oo aad u badan ay ka yimaadeen halka loo yaqaano naansareed oo ay oromadu ee deegaan ahaan degan yihiin kuna dhow magaalada adis ababa waxay aad uga soo horjeedaan nin habeenkii xalay lagu toogtay magaalada adis ababa gudaheeda ninkan oo ka mid ahaa kooxaha heese islamarkaana kiciya dadweynaha kana hadla qadiyadaha oromada ayaa ee, dhowaan waxa uu eedeyn iyo dhaleeceyn u jeediyey boqorkii xabashiga ahaa ee minilik taasoo keentay in la ugaarsado oo la dilo marka ee, maanta oromada waxay kaga jawaabeen inay gubaan oo ay dabqabadsiiyaan taallo weyn oo magaalada adis ababa looga dhisay minilik sidoo kale waxay burburiyeen hoteello iyo guryo waaweyn oo ku yaala magaalada caasimadda ah qaarkood muuqaallo laga soo duubay waxaa ka muuqanayay inay barooranayaan oo ay ku goodinayaan inay aarsan doonaan ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abi axmed ayaa ka hadlay kacdoonnada waxa uu sheegay inuu ka xun yahay ninka la dilay waxa uu isku dayey inuu dadweynaha ku qanciyo in laga warsugo hay-adaha ee booliiska oo uu sheegay inay baaritaan ku wadaan laakiin uma muuqato in warkiisa la qaadanayo welina meelo ka mid a dalka waxaa ka sii soconaya kacdoonnada iyo dibadbaxyada sidoo kale waxaa qadiyadan ka hadlay ninka madaxda ka ah dhulka ismaamulka oromada wuxuu sheegay in lasoo qabtay ee raggii ka dambeeyey dilkii xalay ka dhacay magaalada adhis ababa islamarkaana ay tallaabo ka qaadi doonaan kacdoonadan ayaa waxay ku soo aadeen iyadoo oo xaaladda itoobiya ay horay usii murugsanayd islamarkaana xiisad ay weli ka dhex taagan tahay qowmiyadaha tigreega iyo amxaarada iminkana inta aanan aadin ee wararkii ugu dambeeyey ee corona dowladda kenya ayaa waxay sheegtay inuu hoos u dhacay dhaqaalaheeda gaar ahaan dhaqaalihii ay ka heli jirtay dalxiiska wasiirka dalxiiska ee dalkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee reuters waxa uu xusay in toddoba boqol konton iyo laba milyan oo dollar ay khasaareen waxaana uu eedda dusha uga tuuray cudurka korona oo meesha ka saaray dadkii dalxiisayaasha ahaa iminkana haddaan soo kokoobo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka covid nneteen dalka maraykanka waxaa saddexdii saacee lasoo dhaafay oo keliya u dhintay cudurkaasi laba boqol konton iyo sagaal qof taasoo wadarta guud ee dhimashadooda ka dhigaysa boqol labaatan iyo sagaal kun iyo soddon iyo sagaal qof baraaziil waxaa saacaddii lasoo dhaafay u dhintay cudurka labaatan iyo kow qof taasoo wadarta guud ee dhimashadooda ka dhigaysa konton iyo siddeed kun afar boqol iyo lix qof dalka ruushka waxaa labadii saacee lasoo dhaafay cudurka uu dilay boqol konton iyo afar qof wadarta guud ee dhimashadoodu waa sagaal kun saddex boqol iyo labaatan qof hindiya waxaa saddexdii saac ee lasoo dhaafay cudurka u dhintay afar boqol toban iyo siddeed qof wadarta guud ee dhimashadoodu waa toddoba iyo toban kun saddex boqol laba iyo labaatan qof u k ama ingiriiska waxaa gelinkii dambe ee maanta cudurka ugu dhintay boqol konton iyo shan qof tirada guud dadka uu cudurkaasi ka dilay waa afartan iyo saddex kun toddoba boqol iyo soddon qof dalka sbain wuxuu labadii saacee lasoo dhaafay ku dilay sagaal qof tirada guud ee dhimashadoodu waa labaatan iyo siddeed kun saddex boqol konton iyo shan qof ugu dambayntii wararka ka imaanaya waddanka shiinaha waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dilaacay cudur kale oo halistiisa leh xilli aan ognahay in cudurka korona uu markiisii hore ka soo bilowday dalkaasi shiinaha waxaana khubaradu ay sheegayaan in laga cabsi qabo inuu ku faafo waddamada kale ee caalamka dhakhaatiirta shiinaha waxay sheegeen in xanuunkan dhowaan lagu arkay xayawaanka loo yaqaano doofaarka waxaana saynis yahanadu ay sheegeen in cudurkan uu ku dhici karayo bani aadamka waxaa durbadiiba dhashay walaac xooggan oo laga qabo in cudurkan uu ku sii faafo waddamada kale ee dunida iyada oo haatan lala daalaadhacayo cudurka corona
فلله شكري غزير العطاء
weli qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan sii tillaabsanaynaa walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowro u qabatay odayaasha dhaqanka beesha ciroole dowradan ayaa ka dhacday deegaanka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe waxay socotay muddo saddex cisho ah waxaana gunaanadkii dowrada ka qayb galay sheekh maxamed abu usaama waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ugu horreyn waxaa ka hadlay munaasabadda ugaas ibraahim maxamed nuur oo ah ugaaska beesha ciroole waxaana xigi doona waxgarad kale oo beesha ka tirsan بسم الله الحمد لله وثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم waxaan nahay noqobadii beesha ciroolo oo loo qabtay dowro diini ah kuna salaysan waxyaabo badan ay taabanayso risaalooyin fara badan ay wadato dowradaasi waxaa noo furay wilaayada gobolka shabeellada hoose wilaayada degmada maktabka dacwada ee gobolka iyo maktabka dacwada ee degmada risaalooyinka ay xambaarsantahay aan la koobi karin iyo waxa ay wadato waxaana looga yimid awalan in annaga baahideyna aan caddaysano annagaa iska weyne waxa baahi ah oo wilaayada aan ku sheegano li'anna waxa haddii ilaahay kuu kaamilo ilaahay i kaamile baa la yidhaahdaa nabad baan haysanaa caafimaad baan qabnaa waan dhergannahay ilaahay intuu nicmo oo dadka uu siin jiray oo dhan buu nagu koobay oo nagu dhammaystiray waxa aan maanta aan wilaayadeenna iyo waxayn aan ku eedayna mid gobol iyo mid degmo toona ma jirto waxaa ilaahay aan ugu shukrinaynaa waxa allaala wixii aan codsanayna oo dhan nin walba fadhigiis ayuu ku helay xugun hadduu rabo qofka maxkamad baa u furan oo wuu tegey haddii nabad uu rabay fadhigiisay ugu timid haddii waxbarasho aan rabnayna fadhigeena nalooga keenay waxa walba aan u baahnayn lidaa waxa aan ku sheegano maanta aan dowladan gudaheeda wilaayadan aan ugu dacwoonayno ama aan ka codsanayno haba yaraad xag adduunyaa ma jirto waxaan ilaahay weynaa waxtaan ugu shukrinaynaa maanta oo na haysta khayrkiina lagu shubay oo risaalooyin fara badan ahaa nicmada jihaadka wixii lagu yaqiinay ayaan helnay nicmada jihaadka waxaa lagu heli jiray oo dhan baa noo dhammaystirmay nicmada jihaadka fadliilada ay laheyd ayaan helnay nicmada jihaadka ayaan maanta ilaahay weynaa waahidka ah nusrigeed iyo hiilinteed ayaan helnay waxaa ka mid ah maanta waxaa midkeena baadiyaha ka yimid iyo midkeena magaalada joogaba loo akrinaya kitaabo gaaraya ilaa iyo laba iyo toban kutub waxaana ka mid ah risaalooyinkana lagu akhriyey alxukmu bikayri maa anzala allah oo ninka muslimka aad taabanaysa si fiican u taabanaysa inuu qofka xukunkii ilaahay uu qaato kheyrkiina uu ka tego bataatan taas sidaasaan u qaadanay waana dhaqankeyni ee ilaahay weynaa waxkaa nooga soo dhibay nabi moxamed sala allahu aleyhi wasalam mujaahidiintuna ee maanta ay si fiican ay u hergeliyeen dhiiggoodii badan markuu baxay kadib waxaa kalena lagu akhriyey athabaatu cala alxaq xaqi in lagu sugnaado ayaana loo akhriyey waxaana xaqiiqa ah xaqi in lagu sugnaado inay macnaha ay dhab ay tahay xaqi markii lagu sugnaaday ee dhiig badan baxay ee rag badan ay shahiideen rag badan een ilaahay nusri gacantooda ku soo hooyihiyey ayaa gaaladii waxaa dhacday in geedki geesaas ay ugu jirta geeskana kheer uu kaga socdo sugnaashaa keentay meel kastoo gaalada maanta ay joogto looma jiro hal kilomitir ama magaalada ay ku jirtaa lagula jiraa waxaana kalifaya wax kale ma ahan xaqoo lagu sugnaad ayaa lagu helay ilaahay weynaa waxaytaan ugu shugrinay xaqii baanu ku sugunnahay xaqii baanu ku dhaha noolnahay xaqii baanu ku dhaha jirnaa xaquuq kastoo aan leenahay iyo xaq kastoo aan leenahayna kitaabka ilaahay aan ku helnay mujaahidiinta dhiiggooda ilaahay nagu siiyey subxaanahu wa tacaalaa waxaa kaloo inala baray alwalaa walbaraa in la kala qaato wala iyo baraa la kala qaato qof dadna walaa la siiyo dadna bara laga qaato dadkii walaa'ada aan siinaynin wilaayadeenna iyo wixii muslimiin oo dhammaan weeye waalmu'minuuna kulluhum waxaan bara'a ka qaadanaynin waa alkufru kulluhum dhammaan gaaloo dhan waxaan ka qaadanay bara'a ayada iyo mushrikiinteedii iyo murtadiinteedii iyo qurunkeedao dhanna baraan ka qaadanay in allaale intii ilaahay iyo nebigiisii iyo diintiisa qaadatay inagu xukuntayna waan wala saarannay qabriga cadaabtiisii allaha naga najeeyo waxaa kaloo na lagu baray halka kan fadluljihaadi fii sabiiliillaah waa jaanis hadda taagan ciddii ka faa'iidaysatana ilaahay weynaa wahidkaa waafajiyey cidda aan ka faa'iidaysanana ku khasaartay waxaana lagu akhriyeyna waxa koobi kara ma ahan waxaan u soo qaadanaynaa oo keli aan ku soo koobanayaa jihaadka sidaana looga akhriyey ayaan u qaadanay ragga iga dambeeyeyna waad ka arki doontaan waxaa annaga haddaana beesha ciroole kana ahay ugaaskeeda baan ahaye waxaan ahay naqiibkii gobolkae waxaan beesha aan u qaaday dhammaan in furma aan wada tagno ilaa dhigeen u bixino waxaa kaloo nala baray xaquljaari jiiraanka xaqiisii inaan iska dhowrno waxaaba sameynay wilaayada insha allahu tacaala aan weliba aan u horumarinaynaa ciidda hadda aan soo dhaafaynay beesha ayadoona hal qof aan ka maqaneen annagoo musallaha aan taagan waxaan isku ballaminay warkii wilaayadeena sharaftale ay noo sheegtay oo ah sidii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam markuu jihaadka hargelay oo muslimiintu u walaaleeyey in wilaayada noo soo bandhigtay aan u sheegay beesha si guud bay u qaadatay si gaara beesha hadda jiiraankan u ah waa reer shan gamaas waxaan dhahnay bataatan waan ismara hufnay annaga xaggeena u mara hufnay u qalbi hufnay qalbigan oo qaa'iman oo isu hufnay waxaan nahay jiiraan saalax ah oo muslima aan haysan ayaan ka noqonay dadka kale muslimiinta oo jiiraankayna ah oo hadda een jiiraanku waxaa weeye in dhowbin waa lagu tilmaama in dheer waa lagu tilmaamaa dadkaas kale insha allahu tacaala sida jiiraanka oo dhan aan u cafinay wixii muslima oo jiiraankayan dhan ayaan u cafinay haddii gogolna laga geeyeyna wixii gogasha ah waanu ka hadlay waa ka caddayn doonaa haddii saan ku cafayn la yidhahan dhammaan muslimiintu xaggeena ka ah cafay naga yihiin anaan u qaaday beesha ma qaadateen wiilasheena mujaahidiinta ah waxaan aragnay fiilimaadka aan ku helnay laba nuqdo ugu weynaayeen nuqdada koowaad ayagoo tababaranayo oo gaardinayo oo casiimadooda iyo sharaftooda iyo awooddooda ay mu- ah, ama awooddooda iyo sharaftooda iyo nusrigooda muuqato ayaan fiirsanay waxaan fiirsanay ayagoo gaaladii xasuuqaayo baabi'inaayo taangiga caake la fuulaayo korkiisa raayad ilaahay uu ku taagaayo ayaan ku fiirsanay waxaan ku fiirsanay ayagoo soo guulaystay khanimadii soo aruursaday biyaha iyo webiga ku- ay ku dabaalanayo barwaaqadii xoreynta ka muuqato aad yaabaysid qudaarta iyo simaarta ay ku noolin aad yaabaysid ayaan fiirsanay filimaadkaas waxaan ka helnay wax aan la koobi karin ciddii soo diyaarisay iyo juhdigaa bixiseen ilaahay waxaan leenahay ajaran koomin allaha siiyo waxaan markaa intaa aan ku darayaa haddaan nahay bee shaciroole waxaan kula bayactamaynaa mujaahidiinta umaradoodii in aan diyaar u nahay baycatulmowt meela qaateen asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وحان سلامينا تدك ومسلمين تأه عمردين أه نصوب وقدن أنه إن شاء الله وحان الله ديبي oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa noo soo dhiibay diinkan maalinkii nabi moxamed laga soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam ilaa maanta ayaa saan u socdaa ilaa maalinkaas ilaa maantana xarbigiisuu socdaa wax badan baa maanta nalagu dul akhriyey waxyaabaha arda- a- oo walaalahayna sheegayna ka mid ah kutubada aan soo marnay mid kastaba hadday tahay jaar hadday tahay jihaad wax walba baa laga soo hadlay hadday tahay towxiid aakhire adduunyo wixii oo laga faa'iidi lahaa waa naloo sheegay insha allahu horta kuwa qaatay owlan ayaan leenahay allah naga dhigo ayagana ilaahay subxaana wa tacaala cajarkooda allah siiyo ayagana ha noo soo duceeyaan walaalayaal waxaan rabaa inaan meeshaan aan der aan ka caddeeyo magacaygu waa maxamed aadan ibraahim naanaysteyda waa madoobe la iiga yaqaano gobolka shabeellada hoose waxaan degannahay degmada baraawe tuulada nasrudiin waxaan u dhalanay beesha ciroole alxamdulilaah uma alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale allihii naga dhigay dad muslimiina oo nagu galladaystay nicmatulislaami waaliimaan ilaahaygaasaan ugu mahadinaynaa uma bacdigeeda waxaan rabnaa xarakatu shabaabulmujaahidiin amiirkeedii ugu sarreeya iyo waaligeeda gobolka sheekh maxamed abuu cusaama waxaan rabaa ee, nasruddiin walaalaha reer ciroole inay noqdaan ee, dad dhahay naxnu aladiina baayicuu muxammedan cala aljihaadi maa baqaynaa abadan ina aluulaa qad baqow calaynaa in araaduu fitnatan abayna wallaahi baan ku dhaaranay allaha raxmaanka koonkan uu abuuray qalbigeena haba yaraate wax yar oo dadka mujaahidiinta loogu dhibaayo inaysan gelaynin annaga iyo owlaaddeen iyo faraceena waxaan leenahay allaahumma yaa muqallib alquluub habbit qulubana calaa diinik kuwaasina waxay ahaayeen waxgaradka beesha ciroole ugu dambayntiina waxaa munaasabada soo xiray waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh maxamed abuu usaama وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبابي أولا حأمهد علينا الله سبحانه وتعالى meeshaan nagu kulmiyey maalmana aan isla joognay waxa aan isugu nimid iyo ahdaafta aan isugu nimidna ay ugu weynayd inaan wax kala faa'idno idinkana aan wax idinka faa'idno annagana aad wax naga faa'idaan annagu wixii aan wadnee badeeco ahaa inta aan saddexda beri akhrinayna waa wax noo yaalla meel gaar ah iyo wax gooni aan u wadanna ma jirto saddexdaa beri ee aad inala joogteen dulqaadkii aad muujiseen sabirkii aad muujiseen walaaltinimadii aad muujiseen farxadda iyo kalsoonidii idinka muuqatay ilaahay baan awalan oga mahad celinaynaa bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaalana idinkaan idinkaga mahad celinaynaa ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala inuu idinka dhigay dad diinta jecel idinna ilaahay in badan oga mahad celiya ilaahay qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay lain shakartum la asiidannakum ziyaadaa imaanaysa haddii ilaahay subxaana wa tacaala loo mahad celiyo ilaahay ha loo mahad celiyo intaa ka gadaal annagu de meeshaan markaan imaanaynay dacwadaa iyo risaaladaas aan wadnay markaan soo aadayna waa isa soo waraysannay walaalaha degmadana waa waraysannay haddaad ay dhib idinku qabaan ay jiraan xuquuq bini aadam oo idinka maqan oo idinka soo saari la'yihiin hadday jirto is-adheecid la'aan hadday jirto dibdhac ummadihii kale aad ka harteen iyo in kale waaliga warna ag fadhiya haddee jasaahu allahu khayran wanaagu noo sheegay wax maantay reer ciroobe iyo degmada baraawe ku kala maqan inaysan jirinu noo sheegay wax maanta reer ciroobe iyo shabaab ku kala maqan inaysan jirin buu noo sheegay ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala idinkana saasoo kale un baan hadda idiin weydiinay intaad noo sheegteen waa intuu isaga noo sheegay waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay ilaahay mahaddiisna ah mahaddaasna ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala maantay oon isla joogno oo aad qoys dhan ku fadhidaan inaad dhahdeen waxaan sheeganayna ma laha ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala walaalayaal markaa runtii ammaantaas mujaahidiinta waa idiin hayaan wanaaggaas iyo khayrkaasna waa mid laydinku tuhmo ilaahayna subxaana wa tacaala waxaa idiin weydiinaynaa inuu idiin siyaadiyo idinna aad guntiga dhiisha isaga sii dhigtaanoo meesha hadda la joogo in laga sii dheereeya maahane aan laga gaabinin waxaan rabaa walaalayaal marka dowlaan isugu nimid dowladan iyada ah ee aan isugu nimid ee saddexda beri noo socotay ahdaaf iyo ujeedday lahayd ahdaabtii ujeeddada ee lahayd un baan rabnaa inaan wax iskala xusno awalan horta dowladda shicaaraan u samaynay shicaarkan u samaynana wuxuu noqday antum calaa qowmikum bima fiihim kufalaa magacana waa u samaynay dowladan magaceedana waxaa loogu magacdaray saxaabi jaliil oo hadda sheekha ka sheekaynaya rufayl ibnu camar addawsi radia allahu canhu wa ardaah maadaama aad hoggaankii reerka tihiin nuqabana aad tihiin maantay beesha ciroobe ee deegaankaas deggan idinkaa nooga wakiila bacda allaahi tabaaraka wa tacaala waxa aan rabna inaan ka wada shaqaynaana waa un ilaahay diinkiisa subxaanahu wa tacaala annagu marka ahdaafta iyo ujeeddooyinka dowladannada ay guntanayd ay wadatay waxay ahayd in la is-uur xaarto hadday jiraan wax un la kala tabanayo ama un wax un ay jiraan inaan isgacan marina dad walaalaannu nahay annagu naftigannaga basharaan nahay bini aadamaan nahay waan qaldami karnaa is-uur xaarasho kow bay ahayd ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala wanaagga aad ku hadasheen iyo khayrkii shalayna loogu kiinsoo tilmaamay oo aan idinkala kulannay qadiyadda labaad waxay ahayd walaalayaal maantayto waddankan aan ku joogno duulaan caalami aha saaran gaalaa ku soo duushay gaaladaa ku soo duushayna ahdaaf iyo danbay leedahay annaguna ilaahay wuxuu nagu addoonsaday inaan isaga ateecno oon u hoggaansanno gaaladaas sidii aan uga hortegi lahayn oo aan isaga kaashan lahayn ka hortaggeeda qodobka labaad ee ahdaafta u dowladannaduna ahaa waana midkaad nagu waafaqdeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala qadiyadda saddexaad oo midda hadda aan sheegayo uun hoos galaysa oo ahdaafta aan ka lahayn dowladannada waxa waaye in laga digtoonaado gaaladaas in garab iyo hiilo iyo gargaar innaba loo noqdo oo ay ugu horrayso maanta waxa ugu weyn ay ictimaadaan waa jaasuusay raadiyaan jaasuus beled iyo baadiyeyna ka raadinayaan walaalayaal marka in arrinkaas laga digtoonaado idinka hadda hoggaankii baa tihiine dadka maxasta ah ee masaakiinta ah ee idinka dambeeya ee baadiyaha deggan ee tuulooyinka deggan inaad gaarsiisaan farriintaas oo ayan noqonin farriin idinka idinku kooban war wax kale haddaad noqon weys qaban weyso afkaada iyo addinkaada ma ka adkaan weyne afkaada iyo addinkaada ka adkow islaamna ha ku dhibaatayne intaas gaarsii qofka walaalkaa ee muslimka ah qaryadaas aad degan tihiin waa tahiran tahay waa nadiife inaad indha u yeelataan maantay dhaqdhaqaaqa ka socday iyo waxa soo galaya iyo waxa ka baxaya inaad indha u yeelataan midka munaafiqa ah ee aad gardarrada ka dareentaan inaad gacanta iska qabataan ilaahay subxaana wa tacaala sulday ee awooduu idin siiyey iyo dowlo islaamiyaad ku hoos nooshihiine inaad dhahdaan ninka aad garan weysaan nafarta annaga aadna ugu fiiqdaan oo is- aan iska qabanno biidni illaahi subxaana wa tacaala maxaa yeelay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa musiibada ka timaada jaasuuskaas iyo dulmiga iyo xaqdarrada uu la imaado mid ku ekaanayso wiilal mujaahidiin iyo shabaab la dhaho ma ahan ummadda muslimiintay wada gaaraysaa meeqaa dad masaakiina la qixiyey meeqaa dad masaakiina gardarro guryahoodii looga gubay meeqaa maxas iyo caruur la baabi'iyey ma shabaabay ahaayeen intaas waxa u kaalmeynaya nimankaas gaalada ah oo garabka u ahaa wax kale ma ahane waa jaasuus waa jaasuuska xunkaa marka in gacanta la iska qabto oo yur la dhaho oo baktiga iyo xaaraanta meelaha uu la wareegayo la iska reebo waa shay aan farannahay idinkana aan idinka rabna biidni illahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo rabnay dowladdan inaan ku taxqiijinno waxaan ka hadlayna waa diin waxaan wadnalana waa risaaladii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh kullunaa ducaad inaan noqonno oo ilaahay diinkiisa aan u adeegno subxaanahu wa tacaala dadkanaga jahliga u baaba'aya inaan jahliga ka saarno nabadoonnada iyo hogaankii iyo culummadannada inay garbaha isqabtaan inaad intaad soo taqriir soo qorataan soo diyaarisaan degmada aad u keentaan aad dhahdaan maanta tuuladaasaan rabnaa inaan aadno dacwo culummo iyo ducaadaan u baahannahay meeshaasaan rabnaa inaan gaarno culummo iyo ducaadaan u baahannahay inaad dhahdaan dacwadaasaan rabnaa biidni illaahi subxaana wa tacaala ahdaafta kale aan rabnay dowladda inaan walaalayaal ku taxqiijinaa waxay ahayd qabaliyada iyo qurunkeeda inaan iska dheerayno dadka deriska ah inaan is-uur xeeranno dadka walaalaha ah muslimiintu waa walaalo diintanu ilaahay nagu walaaleeyey mana ku kala tegi karno ninka aad deriska iyo jiiraanka tihiinna waa kasii xag jirtaa maanta marka wixii hore jaahiliyadii inay ilaa hadda annagoo diin haysanna ay qalbiganaga ku taagnaatinna waa eber waay waa baaba waxaan rabnaa marka dadka ehelka iyo deriska iyo qaraabada la ahaa ee xurgufta iyo xumaanta ayna dhex martay in la baabi'iyo oon meesha ka saarno ay ugu horrayso ogaaska nabaal dhaweyto waan kala hadlay beesha walaalihiinna aad wada dhalasheen ee aad weliba urjiifka wada ahaydeen ee reer dabare iyo idinka sidaad ku walaalooli lahaydeen in laga shaqeeyo ogaasyadaasna waa u sheegay annagana aan garab idinku siina biidni illaahi subxaanahu wa tacaala in qadiyaddaa marka loo istaago oo aad ka dhabaysaan maanta idinkaa garbihii ah ogaaskaa keligii waxba ma qaban karo nabadoonnadii idinkaa ah ilaahay dartii baan risaaladaa idin gaarsiinaynaa idinkana inaad noola qaadataan oo qadiyaddaa iyadaa ilaahay dartii loo fuliyaan rabnaa ma ujeedaan dadka qabaa'ilka kale aad deriska tihiinna deris wanaag iyo walaalnimo in lagula noolaado waxyaalaha aan rabnay inaan dowladanada ku taxqiijinay ahayd qadiyadda kale aan rabnay dowladanada inaan ku taxqiijinaa waxay ahayd walaalayaal waaqica maanta aan ku noolnahay inaan fahanno dad qabi ah oo iska hurda oo iska jiifa maalin walba sidii la rabo laga yeela inaan noqonno ma rabno dalka iyaga meeshuu ka sii degaayo duulaanka lagu soo qaaday noocuu yahay gaalasay isku soo garabsatay maalin walba hagardaamada iyo xumaanta lala socdo waxa lala doonaayo waxaasoo dhan in la dareemaa la rabaa oo fahamka u idin gala ma dareenteen fahamka nagay ufuqanaga inuu furnaadaa la rabaa cadowganaga inaan aqoonsannaa la rabaa xabiibkanagana inaan aqoonsannaana la rabaa waan ku celinaa dhowr jeer horna waan ugu celiyey nimanyow annagu nimanka meeshan taagtaagan ee dowlad sheeganaya ma aha waxaan ishayneen nimanka soo dirsadaan ishayna in dareenkaas lala qaadana waa rabnaa ilaah idinkii subxaana wa tacaala kuwa nimankan soo diray ee siyaasaddan iyo mu'aamaradan iyo qorshahan oo dhan wata waay kuwaan ishayno kuwaan waxba ma oga wax unbaa loo soo dhiibaa waa akhriyaan bes ah nimankaas marka wakhti yaan la isaga luminin yaanan loo malaynin maanta in la ishaysto dadka u malaynaya inay dowlad waddanka ka jirtan iyaysan ku hungoobin ha dareemaan dareenkaa iyaga qalbigiinana ha galo wacyigaasna dareema ilaah idinkiis qadiyadda kale kulley annaga waxaa noo maqnaa inaan masaajid insha allahu tacaala meeshaas idinkala qayb qaadana inaan ka dhisno ilaahay idinkii waa ku jirnaa howshiisii maanaan hilmaamin xoogahoo qiimayntiisii iyo ta'akhur naga yara galay laakiin ilaah idinkii subxana wa tacaala hadda way fududaan doontaa idinkana waxaan rabnaa inaad garab nagu siisaan noogu ducaysaan walaalayaalo waxaa iigu dambaysa oo noo dardaarana idinkana waa ka dhawaajiseene war niman yahow ha la diyaar garoobo ha loo diyaar garoobo naftan inaan ilaahay ka iibsanno naftan ilaahay soo nama gelinin ma og tahay inay nafta kugu jirto diinkii ilaahayna adduunyadan korkeeda lagu ihaanaysanayo suubanihii lagu ihaanaysanayo nolol ma aha waxaa nolosha ciziga iyo sharafta iyo qiimaha leh ay ku jirtaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa loo istaago naf iyo maalba loo huro wallaahi ma dhicin weli qoys iyo qabiil ilaahay diinkiisa u nusreeyo garab istaagay haddana dulli iyo ihaano la kulmay aslan lama arag ha sugina taa iyada gaalo digteeda iyo damteeda iyo idin dhakrin ilaahay baa arladana keenay isagaana maalinku noogu talagala naga qaadan inta ka horaysana waxaan rabnaa sharaf iyo cizi inaan ku noolaano diintanadana aan ihaano u diidno intaasna waxaan rabnaa in sidaad oga dhawaajiseen oo walaalkayna u sheegayay oo dhab ah oo hirgelin ah oo waayeel iyo hooyo iyo mid yaroo caruur ahba aan isla qaadan inaan ku ku dagaalgadno biidni illaahi subxaanahu wa tacaala diinkiisa u istaagno intaasi ballan ma tahay waxaan ku ballannay ma tahay allaahuma fashhad wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa waaligii walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh moxamed abu usaama
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي weli waxaan dhex muquuranaynaa barnaamijka dhuuxwaraysyada ayax ayaa dhibaato ku haya dhirta ay xooluhu daaqaan iyo beeraha gobolada waqooyi galbeed gobolka ugu badan ayaxa waa owdal qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada uu ku habsaday ayaxu ayaa faahfaahin ka bixiyey sida uu xaalku yahay ayaxi wuxuu naga xigaa iminka galbeed burcada tuurgoble deegaanka wuxuu ku hayaa abaar buu ku hayaa xoolaha oo wacdi ku soo kordhinayo dhibaato weyn buu nagu hayaa annaga maalkii dhulka daaqaya ee ogolaa ee jeclaa bahalkaasi kolkuu ku dhashay waxba way daaqi waayeen aad iyo aad buu dhib uga sheegto mooradii cunaysay aad buuna ugu fasaaday amba xaarkiis ha noqoto amba maxaa ku qariyadii meeshii kolkuu dhib uu nagu geystay uu guryihii soo galay uu xaafadihii galay dhib xoogle iyuu aad iyo aad noogu hayaa waa kaa een, xoolihiina way noo daaqi waayeen xoolihiibaa daaqi waaye dhulkiina wuu dh- wuu dhalanguuriyey geedkulana ma noolo dhulkii arladii wuu faaruqiyey annagu waxaan degannahay eel islaam baan degannahay ilaahay aash cadde ayaxaabaa iyaa ee, dhib nagu hayo dhibtiina laba bilood kadib iyuu iyuu iyuu- iyuu naga kacay iminka laba bilood kadib baa iyaa iyaa nagu dambayso laba bilood buu naga sii maqnaa mudhihii uu ka tegana way aasan yihiin Ee, waa korokortii badnayd xoog bay u badnayd Ee, aqalladiibuu nagu soo daatay aqalladii kolkuu nagu soo daantay cuntadiibuu u tegey hadday baad tahay iyo hadday hadday hadday aqalladii yaraade aloolada gelayna tahay uu wada diirta korokortii waxaa u caddaynayaa inay laba bilood een, ay u aasan tahay mid mid baa boodboodo goobtan aan taagannahay waxa weeyaan waa xariirad deegaan xariirad oo uu fadhiya ayax ayaxaasi markaannu waraysanay wuxuu ka yimid dhinaca bolol ilaa tirdhabe sokadeeda intaasuu ka soo duulay waa ayax magaraansa imigranti oo soo galayti oo xaggaa ka soo galay sidaa daraaddeed dee wuxuu ku sii jeedaa ilaa xeebaheennan gobolka awdal iyo selal ayuu ku sii jeedaa marka ayaxani waa ayaxii duulaya weeye magaranaysaa daarsalaam waa halbowle kunkaa iyo saddexdaa boqolee beerood dhammaantood ayaxu wuu soo gaadhay laakiin waxaynu arkaynaa iminka marxaladdaa uu ayaxu ku sugan yahay wuu duulayaa sidaynu arkayno oo waxa weeyaan marxaladdii uu duulayay wuu ka dhib badan yahay markaa in sida koronkorada oo kale wuu ka dhib badanaya in- inuu si dhib yar loo buufiyo maadaama uu wax nool yahay marba bustaan meel buu tegaya haddana meel kaluu kuu dhaafaya geedihii buu fuulayaa ilaa iyo maalmo dhoweed waxaan u baxnay burcaanu tagnay waddo kastood socoto bahalkiibaa jooga dabeetana waxaad moodaa aafo inuu yahay xoog leh ilaahay waxaanu weydiisanaa inuu ilaahay inaga badbaadiyo bahalkan itaalkeennuna wuu kooban yahay dad iyo dalba waxaa loo baahan yahay arrinkan in loo guntado oo ayaxan aafada dalka sidii looga dabar jari lahaa falowgeed la qabto iminka waxaanu joognaa degmadii daarasalaam waxa waxaanu joognaa agagaarka daarasalaam waxaa ku habsaday ayax baryahanba aynu wasaaradaha iyo dadweynaha gobolladeenno kale aanu laga cabanayay oo jiray xoog farabaas buu ku hayay ilaa saaka waan arkaynay beerahaasaanu soo marnay beero badan buu murxiyey waxaanu kaga baxi karnaa baryada allah ilaahunbaa inaga dulqaadi kara awooddeenna awoodu ma lihiin oo awooddeennu ma oo awood ku filan ma hayno laakiin ilaahay bay naga dulqaadi karo waynu baryaynaa meel kastaynu joognana dee aynu ilaahay barino inuu ilaahay naga dulqaado
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku dhownahay markaana waa qaybtii ugu dambeysay warbixintii ku saabsaneed biyo xireenka etoobiya ay ka sameynayso webiga aniil iyo saameyntiisa
maamulada ka jira caalamka islaamka ayaa u dhaqma si aan mas-uuliyadu ku jirin marka xaaladdu ay joogto arrimo masiiri ah taas beddelkeedana waxay u libaaxeeyaan muslimiinta mustadcafiinta ah ee ay maamulaan ama ku nool waddamada kale ee muslimiinta arrimaha la yaabka leh marka laga hadlayo qadiyadda biyo-xireenka annahda iyo khilaafka ka dhexeeya etoobiya iyo masar waxaa ka mid ah in dowladda aala sacuudi iyo tan imaaraadku taageero maaliyadeed oo saqi ah ay siinayaan dowladda etoobiya kuna garab taagan yihiin mashruuca biyo-xireenka annahda haddaba sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatada madaxda caalamul islaami ay ku hayaan dadka muslimiinta ah
horta hal arrin baa lagu guulaystay wadan laguma qabsado ruux kaaga midaba oo kala diin oo isku diinna idaan ahayn kala mid wadan ma qabsado idan marka wadanka in la qabsado markii la raba waxaa loo dhiibayaa ku diinna kula sheegta midabna kula ah laakiin buudigan kore mooyaane wuxuu xambaarsan yahay ay tahay gaalnimada ay gaaladu xambaarsantahay markuu ilaahay leeyahy subxana wa tacala walan tardaa canka alyahuud walanasaara maa yawadu aladiina kafaruu min ahlilkitaab marka la leeyahay nin wadaada oo muslima in intii caalamku soo qaado uu dowlad muslimiin madax oga dhigo marka hore ma dhici karinba hadday dhici karta imaarad yareyd ee daalibaan ee afghanistan ku koobnayd maxaa loo burburiyey waxaa loo burburiyey qiyaadadeeda dad muslimiina wey bis marka dadkan inoo dhisan meel kastay ka dhisan yihiinba oo dowladaha caalam ku xidhan oo qaramada madow shirarkada ka qaybgaloo dhan nin kasta oo ka qaybgala hadafku xambaarsan waa hadafku uu xambaarsan yahay madaxweynaha maraykanka ra-iisul wasaaraha ingiriiska kuwa afrika waxay xambaarsan yihin buu xambaarsan yahay marka nimanku waa isku hadaf marka ninkiin ku dilahaya iyo ninkan kale iyo kala midku waa isku mid hadda fiir markaan hadda leenahay dowladaha masar baa islaamka dhaqaaq u ahayd awood waxaa la sameeyey horta seen masar uga takhallusnaa madalbaciid baa jir wax la yidhaha marka waa inuu ruux meel dheer fiiriyo madalbaciidu marka waxaa la yidhi maxaan samaynaa waxaa la yidhi masar asasu xoog ma lahaa biyaha nayla maxaa ka yimaada maxaa ka yimaada masra ku nool heshiis baa lala galay ingiriiskii iyo wixii oo dhan balamada ingiriiska wadanka hogaamin adunka hogaaminayeen waxaa la yidhi biyahan lama taabtaan wey ku soo dhexmareen etoobiya ha ku dhex marto yuganda ha ku dhex mareen suudaan ha ku dhex mareen lama taaban karo masar baa iskalale maxaa looga dan leeyahy ilaa goorma abad ama abad ma ahayn ilaa aan qorshaheen hoos ku guulaysanayno aan wadnaa leey oo qorshuhu muxuu yahay horta bal suudaanna aan meel ku dillo etoobiya meel aan ku dillo masarbiyaha qaataay hoy biyaha iskulaadna aan dhahan allatariya haddii hadha war yimaado imaara allatariya way ka soo weerari kartaa masar durba oo etoobiya oo markaba faragelima samayn kartaa allatariya boqolkiiba boqol imaara islaamiya ahayd iska daaye afartan sano ka hor hadda jawaad islaama ka dagaalami jirta oo etoobiya la dagaalami jirta hal ninoo cilmaani lama aqoon horta waa in la gaaleeyaa layi dowladdan allatariya aslan kadib waa in etoobiya laga gooyo marka etoobiya laga gooyo masar maxaa soo xiga dowla etoobiya ka madax bannaan oo kiristaana jirta meel u mara ma leh hortaa waa laga soo awday midda labaadee kale soomaaliyan aan baabi'inno suudaanna aan baabi'inno labadaa markay tabartu ka dhammaato markaa kadib biyaha ha la xidho wey qorshahay ugu talagaleenba hadda la marhayaa qorshihii loogu tala in la xidho masar dadis waash maxay meesha ku haysaa waxba kuma hayso odaygii mursi ahaa ee asagoo intuu muddo xidhnaa la soo daayey adduun lama soconi mowta ninku hadduu muddo xidhan yahay adduun lama socdo tii hore masar buu ogaa markaas intuu qaramada mada ka istaagay wuxuu yidhi man cadaa muxamadan fahuwa caduwunaa wakadaa wuu wada un masar iyo nayl waa siman yihiin biyo inay masar dhimato iyo nayl gacanta ku dhigno aan la taabanin biyo xidhan weeyaan wuxuu yidhi falastiin falastiin hore ma ahabi rafca waa furan tahay waa la fiiriyey weligood waxay tarbiyeynayeen siisi oo kale waxaa layidhi naagtiisa akhwaan laga dhigay waa jaajuusad xijaab bay xidhataa waxaa layidhi mursiyow ninka ninkii hore madaxweyne horena waa caydhiyey islaantiisuna waa akhwaano way xijaabataa waa halka meelu ku aaminay waa islaanta ahayd islaanta xijaabata oo akhwaana iyo wallahi waa nin fiican u dhiibaalayey waa lagula teliyey siisi marka hadda ma dhihi kara moogtaa ninku hadduu dhaho biyo xidheenka naga daaya shacabku ku cilaa waa inuu ooya marka waana been biyo xidheenka waan dagaalamaynaa waana been xataa hadday ku kallifto wuxuu samaynayaa inay dadka masaarida dagaal uu geliyo hudlaana oo dhabarjebina oo sirto dhan uu siinayo etoobiya ayaga la baabiyo marka markii la baabiyo heshiin baa laga qabanaya waan baambaale naga daaya waxaan qaadanaynaa wule laftiisa masar baabiinaya masar maanta siisi iyo ninka la yidhaha abii waa isku mid waa isku diin waa isku hadaf waa isku nooc wey marka siisi hadduu ka xanuunsanayo masar abiina uu ka xanuunsan hadduu ka xanuunsanaynina kana ka xanuunsan mayo waa isku mid baan leenahay dadkanu yayna idin sirin ninka la yidhaha farmaajo iyo taraam waa isku mid ma kala duwanaa ninka la yidhaha barre ducaale iyo huuru kuyaadku waa isku mid marka dadkanu waa loogu talagalay kula af diina kula sheegtaba beena xaa kalena adeeg waa wax ummadda lagu qabsado marka kullaa waxayse waa noocaas wax lala yaaba waxaa ka mid a markuu ninka abii meesha qabsaday ninkii dhannaa ee biyo xidheenka wata wuu dilay isa marka waa tallaabda ugu horraysay ninka etoobiya biyo xidheenkooda markay waa la dilay weliba baabuurkiisa lagu dhakhtiyaalay sababtu maxay ahayd waxaa laga yaabaa inuu sir iyo waxuun hayaa laga yaabaa oo markaa uusan la soconin oo uun dowladdu hore on laablakac lagu sameeyey ee meesha laga tuuray ee tigreeg ahaa kanna qorsho kale laga lahaa marka waxbaa is yar fashilmay waa lagaga takhallusiyey marka waxaan leenahay marka dadka muslimiinta ah ama afkanaga garanhaya ama aan garaynin nimanka meesha xukuma waa idinkula midab waana kula af la idinkula diin ma aha aasaan leenahay هم أقذار ودعاة فسوق فجارا
dhibaatada xabashida etoobiya ay u geysanayso waddamada caalamka islaamka ayaa ah mid aad u ballaaran waxaana halka masar iyo suudaan ay ku dhibaataynayso xagga biyaha ay kumanaan askari uga qayb qaadanaysaa duulaanka shisheeye ee soomaaliya ciidamadeedu waxay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya qaarkood sida baydhabo baardheere kismaayo buurhakaba beledweyne qansax dheere bardaale xudur waajid dhuusamareeb iyo kuwo kale sidoo kale etoobiya waxay caqabad ku haysaa webiyada jubba iyo shabeelle oo soo mara qaybo ka mid a etoobiya marka la gaaro xilliga jiilaalka oo webiyadu ay biyoyareeyaan waxa etoobiya ay ishortaagtaa qulqulka biyaha webiyada ee soo aadaya soomaaliya
أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني arrimaha mudan in si gaara laysu dul taago halis badanna ay ka soo socoto waxaa ka mid ah arrinta xidhiidhka etoobiya alle subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi kitaabkiisa casiiska yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin alle subxaana wa tacaala wuxuu ugu baaqay dadka muuminiinta yuhuud iyo nasaaro inaanay gacal ka dhiganin ciddii soo dhoweysata ee gacal ka dhigatee la bahowdana inay iyaga ka mid tahay waa alla subxaana wa tacaala sheegay etoobiya waa dal kiristaana colaad guunana u haya islaamka iyo muslimiinta geeska africa shar oo dhan ayaa etoobiya ka yimaada khamri xashiish qaad kiristaameyn iyo aidhis etoobiya waa dalka labaad ee afrika ugu sarreeya xagga aidhiska waxaanay si qorshaysan ugu faafiyaan bulshada muslimka dhexdeeda sanadkii sagaashan iyo sagaalkii iyo labada kun waxaa etoobiya kasoo galay qaadka lixdan milyan waana dalaga soo labeeya kafiga ee lacagta adag etoobiya kasoo gasho taa waxaa ka khatar badan deegaameynta dalka ay ka wadaan taasoo keeni karta inay dhulkaba la wareegaan sidii yuhuudda falastiinku sameeyeen waa siddeetan milyuun haddii aanay wax kala sameynay ay saddex milyan kusoo daayaan dalka waa halis aan la sawiri karin haddaba waxaad ogtihiin in shaqooyin badan ay la wareegeen waxay maraysaa heer dib jirkii iyaga noqdo taasina waa ifafaale muujinaya inay dalka wax ka yeesheen waxay kaloo wadaan maskaxda inay bulshada ka qabsadaan ardayda xulkaa dalkooda waxbarasho loogu diraa saraakiisha dalkooda lagu soo tababaraa arrintaas oo ay xumo badan keeni karta una suuro gelinaysa inay majaraha talada dalka hayaan cataa ibni abi rabaax wuxuu ka wariyey inuu maqlay ibnu cumar isagoo ka warramaya inuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yaa macshara almuhaajiriin khisaalun khams in ibtiliitum bihin wanasalna bikum acuudu billaahi an tudrikuuhun rasuulku wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muhaajiriine shan arrimood haddii laydinku imtixaamo ilaahna waxaan ka magan gelayaa inaad soo gaadhaani lam tadhar alfaaxishatu fii qowmin qad xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim aldaacuun waalawjaac allatii lam takun madad fii aslaafihim rasuulku wuxuu sheegay salawaatu ullahi wasalamu caleyh arrinta u horeysa inay tahay xumaanta iyo fawaaxishta hadday dad dhexdeeda ku faafaan ilaahay inuu ku salidayo cudurro aan hore loo arag walam yanqusu almikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniin wa shiddati alma'una wa jawri sultaani calayhim wuxuu raaciyay rasuulku arrinta labaad inay tahay dadku haddii ay iibkii iyo beycii isku khiyaamaan ilaahay subxaanah wa tacaala inuu abaaro iyo noloshoo cidhiidhi gasha iyo sultaan jaa'ira uu ku salidayo walam yamnacu sakaata amwaalihim ilaa munica alqatr min asamaa walowla albahaa'imu lam yumtaruu rasuulku wuxuu leeyay salawaatu ullahi wasalaam arrinta saddexaad waxa weeye dadku hadday sakada bixin waayaan alle subxaanahu wa tacaala roobku ka xidhaya haddii aanad mayeedhaanku jiri lahayna rooba ma da-een walam yanquduu cahda allahi wa cahda rasuulihi ilaa sallata allahu calayhim caduwan min kayrihim wayaahuda bacda maa fii aydiihim hadday ballanka alle iyo ballanka rasuulka ka baxaanna ilaahay cadow shisheeye ayuu ku sallidaya oo waxa gacantooda ku jira kala wareega wamaa lam taxkum aimatuhum baynahum bikitaabi illaah ilaa jucila ba'sahum baynahum haddii ay xukunka alle isku xukumi waayaan iyo kitaabka allena alle subxaana wa tacaala iyaga ayuu colaad isugu dhiibaya marka alle subxaana wa tacaala waxaan ka magan gelaynaa khisaalka uu rasuulku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaana loo baahan yahay in dib laysu fiiriyo
تعيش مبادئ فينا وتبقى وأصحاب المبادئ في القبور وذاك لأنهم عاشوا دعاةً لها يتسابقون إلى الأجور
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي